hooyooyinkan oo ka mid ah kuwa haysta caruurta aabihii dhalay ay kala tageen ayaa shaqo abuur ka sameeyey iibinta khudaarta noocyadeeda kala duwan ee suuqyada magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaana iibinta ganacsiga yaryar ay ka maareeyaan nolosha waxbarashada iyo masruufka guryahooda caruurteyda waxaan ku korsadaa waan u shaqaystaa marka shaqo waxaan ka shaqeeyaa oo ganacsi ah waxaan ka shaqeeyaa khudaartaa dhoofiyaa ilaa iyo cadaadi iyo gurceel iyo maasha allah cayaalkayga anaa dhalisoo maah aqabad inaan kala kulmaayana ilmaahan shaqadaan ka shaqaynayo dhibi badan way jiraan laakiin maasha allah inaan isdibiraasku dayaa hadda weli way ii yaryihiin waxbarasho may gaarin way ii yaryihiin maasha allah macnaha caadi waaye waa lis furaa sooma furiinka calaf waa soo dhammaaday cayaalkan hadda maasha allah anaan u abbaa anaan u hooyaa waana korsadaa maasha allah waa ku faraxsanaay koriinka waxaa korin kara hooyada aabbaha maamulka guriga oo cuntakeenka iyo tarbiyada hooyada le waxaasoo dhan kaalin ka qaadan karto aabbaha maalinta dhan jooga hooyadaa dhex joogta hooyadaa dharkuu dhaqaysa hooyadaa ilaalinaysa hooyadaa wax kasta u qaban karta cunugo maadaama cunug aan hooyadiis haysan aabbo maba barbaarin karo mana korin toddoba cunug ayaan soo korsaday aabbahoodna as maaragtay ku rafaaday labada qof oo isla joogto markay isla joogaan ilmaha sharaf leeyihiin derbijiif ayay ka qaadaan dhibaato badan ayay ka qaadaan waxay ku fiican yihiin alxamdulilah labaday dhashay inay wada joogaan rafaad badan ayay kala kulmaan alxamdulilah rafaad badan ayaan ku korsadaa alxamdulilah ninkii alxamdulilah qaadan laheyd inkee kuma rabo caruur badan ayaad waataas ku leeyahay carqabada badan ayaa lagala kulmaa alxamdulilah shuurab waxaan ku maaragtay aan bulshada ku boorgaraamin lahay inay maaragtay isu sabraan ishaystaan hooyada iyo aabbaha ilmahana wada korsadaan waxaa ku dhalii daruuf jirta awgeed ilmaha waxbarasho iga rabo ilmaha iskool iga rabo ilmaha dugsi iga rabo maxaan ku leedahay wax badana adig ku dabaraa nolosha dhan maadaama oo ilmaha oday u shaqaynayna aniga u shaqeeya wax ugu beelo ilmama jiraan aniga aniga gacanteyda waxaan ku keena iyo sugaamas ma dhow adiga muddo shan sano lix sano saana u shaqaynhaaya shan cuniga ka koobayn anaa lix ku ah toban iyo afar sano u weyn waxaa u yar adiga shan sano u yar urteyda anaa korsado anaa waxbarashada ka bixiyo iskoolada dugsiyada wax walba anaa ka bixiyo maxaan ku leedahay noloshooda iyo wixii allaal waxay u baahan yihiin hadda kolba anoo dabaro meeshaana ka dabaraa waxbarasho waa ay haystaan maasha allah iskool waa dhigtaan dugsi waa dhigtaan halkaasa haa meeshaan waxaan ka keena uga bixiyaa insha allah noloshooda kalenaaan ka maareeyaa maasha allah waa ay fiicantaha kolba shaqabaa dadkan dhanoo magaalada jooga ujeedid waxay shaqaystaan bisay cunaan maxaan ku leedahay anigana xoogayga sa ku qanacsana waa shaqaystaa maasha allah hadda waa fiicanaha ilmaheyga aniga iyo maasha allah waa fiicanna hadda waxaan ku kariyaa maxaan ku leedahay subixi shaah maxaan ku leedahay bariis waa kariyaa baasta waa kariyaa soor waa kariyaa cambuulo waa kariyaa xaalado adag ayaa soo wajaha hooyada soomaaliyeed marka ay ayagu la tacaalayaan waxbarashada iyo mas-uuliyadda koriimada ubadka ay aabahood kala tageen